waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaan ku bilaabayaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhambaal ka yimid asxaab uu ugu horeeyo farxaan xaaji cali waa mulkiilaha telefishinka hon cable t v baa la yidhi iyo maxamed cabdi sheekh ilig buu ku magac dheer yahay agaasimaha isna hon cable t v iyo nimco cumar maxamed waa nimco samriye iyo safiyo nuux sheekh iyo maxamuud cabdi cali ducaale cali axmed rabi waa cali seenyo iyo maxamed maxamuud trig iyo maxamed axmed muuse kuraase iyo cabdirashiid ismaaciil cabdi waa cabdirashiid cayinte dhammaan shaqaalaha telefishinka madaxa bannaan ee hon cable t v waxay hambaliyo aan lasoo koobi karin u dirayaa baa layidhi boqorka iyo boqoradda maxamed daa'uud yuusuf iyo rooda ibraahim aadan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa daandahii caasho cuudna waxaan u dhaafaynaa baa layidhi ducada iyo heesta bal maxamed daa'uud iyo roodo ibraahim oo ku aqalgalay magaalada waa meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay meherkaasi allah ka dhigo ki idin horseedaa nolol raaxo badan iyo bashbash iyo barwaaqo waxaa noo baaqaya ay faadumo baaruud tarabi iyo hooyo aamino cusmaan xirsi dhegaweel iyo hooyo xayaad cusmaan xirsi dhegaweel iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo hooyo hindi cabdulaahi xirsi iyo caruurteeda iyo hooyo qadar cabdulaahi xirse iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen aabe cabdiraxmaan maxamuud rooble iyo amaal cabdiraxmaan iyo caruurteeda iyo roodo cabdiraxmaan iyo seegeeda caruurtooda iyo najax cabdiraxmaan iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo maxamed cabdiraxmaan iyo marwadiisa fatxi amiin cabdiraxmaan maxamuud iyo zadam cabdiraxmaan maxamuud iyo zakariya cabdiraxmaan maxamuud iyo cabdirasaaq mursal xirsi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abtiyaal bay yihahdeen cabdiraxmaan cusmaan xirsi iyo cabdinaasir cusmaan xirsi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aadan cusmaan xirsi xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yihahdeen jaamac cusmaan xirsi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamed cusmaan xirsi xaaskiisa iyo caruurtooda cabdimahad cusmaan xirsi xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ugu dambaysta adeer sulaymaan maxamuud rooble iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaantoodna waxa ay hambali u dirayaan waxay yidhaahdeen faarax kane cabdiraxmaan maxamuud iyo suuban saynab degan cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay boosaaso waxayna leeyihiin meherkiina guur kheyr qaba eeba ha ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqa aamin aniguna aamin ayaan u raacinaya ibraahim oo durbaba bal hees ugu horreysa noo soo qabo bal dadiow adduunkan haye waa tii talow heestaasi baladadiyow adduunkan hehe mataasaa ibraahimo horaad ka garata casho isu daacad maaho iyaga isi codkii macanaa ee maxamed sulaymaan tube
cidlandda waa fakadaydaya daruurahan hadal intaa u diraya cidlanda waa fakadaydayayo daruurahan hadal intaa u diraya cidlanda waa fakadaydayayo daruurahan hadal intaa u diraya dulmaan qabaayo cadan ku doorto dartaa uoye madii dadaashi odigtanaan qabo odigtanaan qabo iga daweysid odigtanaan qabo iga daweysid ummay dadaasho oy dareesho ummay dadaasho oy dareesho
Thank you.
sortay labbadi sortay basadiyo dunka labbadi sortay isku daacad maaho iyaga isdiilaaya isku daacad maaho iyaga isdiilaaya naftaydu doontay inuu dahaynkeenu igu soo duceeya igu soo duceeya wadib jiraayo dadu ma hoydo dadkuma ogaadiriisahanay wandib jiraayo dadu ma hoydo dadkuma ogaadiriisahanay wandib jiraayo dadu ma hoydo darkuma awgaadirisahanay man qabaayo adan ku doorto darka uoye madiitedaashi udibsanaan qabo udibsanaan qabo iga dawesid udibsanaan qabo iga dawesid ummay dadaasho oy daryeesho ummay dadaasho oy daryeesho badadiyo adduunkaay labadii soortaay badadiyo adduunkaay labadii soortaay isku daacad maaho iyaga isdiilaaya isku daacad maaho iyaga isdiilaaya naftaydu doontay inuu dhaaykeenu igu soo duceeya mar laba duceeya waan isla doodaanatan dagaala qabnaara iyo ololcagaa ku dhuntay waan isla doodaanatan dagaala qabnaara iyo ololcagaa ku dhuntay
waan isla soodaan aftan dagaala dabnaara iyo olol cagaab ku toontay gulmaan qabaayo asan ku toonto ودستننقبو ودستننقبو إيقدويتين ودستننقبو إيقدويتين أمي تداشو ويدريشو
waan isla doolaa oo naftaan dagaal ah oo ii gadaasho ii daryeesho caasho haddama maqlaysaa dawaabta la leeyahay alla may dadaasho oo iku daryeesho haye dab naar ah iyo olol baan cagaha ku ayaa la doontay ibraahimna waxaan la yaabaa mararka qaar markaan u fiirsado markaad keligaas la sheekaysato mararka qaar ood waxyaabaha qaar ka fikirto sida jacaylka oo kale ma la yaabtaa
haye adaa war haye ma isweydiisa horta bal wuxuu yahay haye jacaylkii sidiisaba qof aan ka cabaadayn oon ka qaylinayn uusan welwal ku hayn lama arag maxaa ugu Haye.
wacan maxaa ugu wacan marka badanaa maad leedahay waa waa mu- malaha waa mucjiso bini aadanka la daba dhiga saan umalaynayo waa tahay intaasaanu ku dhaafno heestii bal dad yahow adduunka dhinac waraaqaha waan markana eegnaa soo ma waxaa noo baaqaya hooyo nadiifo maxamed xuseen iyo hooyo welis cabdimahdi xuseen iyo maxamed siciid kashawito iyo faadumo yaasin jaamac waa werigeena v o a ee magaalada boosaaso ismaaciil siciid iyo mukhtaar siciid iyo ayuub siciid iyo faatimo saciid iyo waxay yidhahdeen maryan siciid iyo hodan siciid iyo nimco siciid iyo adeer cabdirashiid yuusuf mahad iyo dahabo xuseen mahad iyo sabriin xuseen mahad iyo cabdinuur xuseen mahad iyo asxaabta dhammaanna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxay jecel yihiin inay tahniyad ay u diraan cumar saciid cumar kashawito iyo waxay yidhaahdeen faatimo xuseen mahad oo gabar ugu dhalatay magaalada boosaaso gabadhaas oo loo bixiyey sumaya cumar saciid waxayna leeyihiin sumaya soo barbaar aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan ah waxay ka timid mubaarag cabdi axmed iyo hooyo aamino aadan yare iyo caruurteeda oo kala ah maxamed cabdi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa muuse cabdi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cabdi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa xuseen cabdi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa xaliimo axmed siyow sheegeeda iyo caruurteeda axmed siyow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo raxmo axmed siyow sheegeeda iyo caruurteeda cabdi bare aadan yare xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulle aadan yare xaaskiisa iyo caruurtiisa maryan cabdi maxamuud sheegeeda iyo caruurteeda leyla cabdi maxamuud sheegeeda iyo caruurteeda cabdi aadan shire xaaskiisa iyo caruurtiisa bare aadan shire hiiraale xaaskiisa iyo caruurtiisa shiine aadan shire xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed axmed jalwa xaaskiisa iyo caruurtiisa asxaab aad u fara badan baa warqadan ku jirta bal aan sii wado waxaa kaloo ku jira madar cabdulaahi jaamac gaani buu ku magac dheer yahay xaaskiisa iyo caruurtiisana way ku jiraan saalim cali cabdulle iyo xaaskiisa sahre cabdi axmed iyo shaygeeda iyo waxaa la yidhi weliba dhammaan daadihiyaasha barnaamijka waa tahay waxay hambaliyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay u dirayaan liibaan cabdi maxamuud iyo farxiyo maxamed sharma arke orooskooda uu ka dhacay gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaawo taariikhdu markay ahayd saddex iyo labaatankii bishan abril ee sanadkan laba kun shan iyo toban waxaan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waaro bad khayr qabana kala hela bal nala dhegaysta heesta qalbi iyo codkii nimcaan hilaac
والله وإن توخيو تنقشر كرسمنا قلبك تصغيبا كلمي مدرمي والله وإن توخيو تنقشر كرسمنا manahay qalbigu tarsaday baa kelinima dareeme anaboon iskaadii jirhku way dubaashayo nafta dabarku bidhaataa ajaclaastay dumarkee anadoon iskaadii jirhku way dubaashayo nafta dabarku xidhaataa ka jeclaastay dumarkee adigaan dugsigiyo ka helay daryeelo adigaan dugsigiyo ka helay daryeelo qalbi sacado furan iga deeqayaadmee adigaan dugsigiyo ka helay daryeelo adigaan dugsigiyo ka helay daryeelo qalbi sacado furan iga deeqay hunoon jacayl waa dareen damac weeyaad mida qalbigooga taga oo aragtida ku taare jacayl waa dareen damac weeyaad mida qalbigooga taga oo aragtida ku taare aqaradii gaadhe jiftiyo dhibkan maray adayga daweeyo asadan ku diirsaday
waxaan soo qabanayaa warqadda ugu horeeya ismaaciil xuseen farjar iyo iyo axmed zaki daahir xasan iyo naasir yuusuf daahir iyo maxamed cabdi xasan iyo ismaxaan cumar maxamed sabriye iyo sidoo kale xayaad maxamed naaleeye iyo mustafe sheekh cumar guuleed cabdiraxmaan cali dhammaan dadkan waxay hambalyo aan la soo koobi karin u dirayaan boqorka iyo boqoradda maxamed daa'uud yuusuf iyo rooda ibraahim aadan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu u rajaynaynaa bay idhahdeen inay gaaraan guri khayr qabaan nagu waxaanu leenahay aamiin aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray maryan cabdinuur iyo malyuun cabdinuur iyo waxay yidhahdeen macalin isxaaq cabdinuur iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen xasan cabdinuur iyo dhammaan reer cabdinuur oo kala jooga degmada ufurow iyo baydhabo iyo waxay yidhaahdeen dalka sacuudi arabiya iyo kenya waxayna taaniyad dhalasho jecel yihiin inay gaarsiiyaan xamdi cabdulaahi iyo maxamed cabdinuur oo wiil ugu dhashay cusbitaalka dhagaxley camp waxaana wiilkaasi ay yidhaahdeen ducadiisa aan ka rabnaa bahda v o a gaar ahaan caashicuud waata xag xag ugu dhashay dhagaxley ibraahimna dhagaxleyna waa tegay dhowr gooraan shaqo u tegay marka waa meel aad u kulul geeduhuna ku yar yihiin marka waxaan u rajaynaynaa wiilkaasi inuu nolol qabow oo raaxo leh uu kusoo barbaaro warqadan aan xijinayaana waxa ay ka timid cabdulaahi muuse abuukar waxa uu ku magac dheer yahay faadil iyo cabdulaahi xasan macalin fariid maxamed daahir maxamuud waxa uu ku magac dheer yahay kuusane iyo nuux cabdikariin xasan waa fariid iyo sulaymaan cabdikariin xasan waa ramoos iyo liibaan cali cumar waxa uu ku magac dheer yahay kaabaha fasalka iyo cali maxamed aadan carab cabdirashiid salaad nageeye waxa uu ku magac dheer yahay quruxlowga iyo maxamed cabdikariin cali jacaylow bile jimcaale bari iyo ibraahim abuukar xasan cabdi dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah ustaad cartan cabdisalaan cali sow iyo marwadiisa xabiibo siciid cabdulle oo qalgalkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada gubta ee degmada dayniile taarikhdu markay ahayd saddex iyo labaatankii bisha abril ee hadda uu dhamaatay ee sanadka laba kun shan iyo tobanka waxaan leenahay bay idhahdeen noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qabana kala hela aamiin waa hagaaga heesaha ayaan casho ku noqonaynaa dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa dhaawaca baygu yaalo haya qof dhaawac ku yaala ma dhaqdhaqaaqa soo ma ee lafta dhabarka celisaa fiir laba dhinacay noqotay meel xun baa laga galay waa waxaad ka hadlaya waa jaceylkun baa qof lafiin ka aadaya qofuu jiseeyey iyo qof ya iyo qof uu cawar ka dhigay qof musiba u gala waaba waa masiiba allah naga hayo ibraahim Ay, adiga hadda kuuma soo socdee adiga salaamaad isaga iyo inta lamidkaaba cabdisalaad berdalacshe
dhaawac baygu yaalo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee dhaawac baygu yaalo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee ruuxdii maasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruuxdii maasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurtee axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad geegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dabka hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naasa koo dhigeen dabta hooyo kugu qaba igadhowhu igadhowhu igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele igadhowhu igadhowhu igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele salaayan ku dhowrayaa weli sida dhowrkuyooda dicdiisu hoorto laga dhansanaayan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxu leh jidka cagama soo dheeri dambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye dhamankaaga ruuxu leh jidka cagama soo dheeri dambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye ku kula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhegeeniyo dhulkaashad macaanaye kukula wareegiyo dhimbilu miyaanay kugu noqo isku soo dhegeeniyo dhulka shadi macaanay miyaan aadan kuba dhaleen xawoonaadka ku dhegay dabta hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen xawoonaasa ku dhigay dabta hooyo kugu qaba sida dhowku sida dhowku iga dhuhuur dhibaatadaha ragga lagu kuma dheele ragga laguma dheele iga dhowhoon iga dhowhoon iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele inaasu ku dhib weeyaan dumarkuna ma dhaafa tan ku dhaadanaya igu dhega adkaate inaasuhu dhib weeyaan dumarkuna ma dhaafa tan ku dhaadanaya igu dhega adkaate wadnayow dhakoola ilaa teliyay dhowrgo haw dhawaaqi ruuxan kudhegaha kudhegaha nuglaanay wadnayow dhakoola ilaa teliyay dhowrgo haw dhawaaqi ruuxan kudhegaha kudhegaha nuglaanay waxaad tihi adaa gaaraan marka ciilka lagu dhigo dambigii dambigii lagu dhigay waxaad dhihi adaa gaaran marka iilka lagu dhigo ku dhigo malagii dambigii lagu dhigay mayaan aadan kuba dhalin hawo naaska ku dhigeen dhabka hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhalin hawo naaska ku dhigeen dhabka hooyo kugu qabaan igadhowhu miyaan aadanba ku dhalin xawna aska kuu dhigin macnaha maad naxariis yeelatid ba ujeedadu dhan ba tahay sooma saasay kusoo dhammaanaysaa waxaan aada uga helay Eh, wadnayo ha u dhakoola ha ha u dhawaaqin ruuxan kuu dhegan nuglaane hadda wadnihii makuu dhegaysanaya wasaasha waa iga daba dhiman marka wadnihii hadduusan ku dhegaysanayn uu qofaan u dhegan nuglaanayn uu iska maaragtay waa wax la yaab leh waa tahay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdinuur cumar aadan iyo cabdikariin cumar aadan iyo maxamed cumar aadan iyo cadow cumar aadan iyo deeqo cumar aadan iyo nuur cadow cumar iyo aabe cumar aadan waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan mustafa cumar aadan iyo waxay yidhaahdeen xabiibo aadan cabdulaahi oo waxa ay yidhaahdeen bishii abril ee naga tagtay laba iyo labaatankeedii wiil ugu dhashay degmada berdaare wiilkaasna waxaa loo bixi yidhaahdeen maxamed amiin waxaana ay leeyihiin caashe cuud iyo daanduray ducada idinka le waayo allah ka dhigo wiilkaasi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aniguna aamiin ayaan u raacinaya baahino ducada ka hari maayo warqadanna waxay ka timid sacdo sayid muxyidiin iyo kamaaludiin sayid muxudiin iyo qudbadiin sayid muxudiin iyo nuurudiin sayid muxudiin waa dhammaan ilmo sayid muxudiin salaaxudiina ku jira sucaado way ku jirtaa safiyo jawsa caasha fatxudiin iyo sidoo kale jamaaludiin iyo badrudiin waa dhammaan ilmo sayid muxyidiin waxay kala joogaan australia maraykanka britain belgium gadar iyo ethoobia waxaana tahnad dhalasho u dirayaan yuusuf shukri axmed jelle iyo la'aal sayid muxudiin oo wiil ugu dhashay magaalada goday ee degaanka soomaalida ethoobia wiilkan waxaa loo bixiyey baa la yidhi xasan ducada waa xaggiina xasan waxaan ugu duceynaynaa inuu soo barbaaro uu soo weynaado oo uu ilaahay uu ka dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara waxaa noo baaqaya cabdirashiid xaaji xuseen iyo hooyo zahra shariif abukar iyo waxay yidhahdeen hooyo qamar maxamed saalax iyo ifraax cabdirashiid xaaji iyo ruun cabdirashiid xaaji iyo cabdulaahi cabdirashiid xaaji iyo mukhtaar cabdirashiid xaaji iyo farxiya cabdirashiid xaaji faadimo cabdirashiid iyo maxamed cabdirashiid xaaji iyo maxamed amiin xasan xaaji iyo cabdirashiid cali saciid gacal iyo cabdiwaaxid weli maxamed bishaar cumar cali shilba iyo axmed weli maxamed gaaba loo yaqaano iyo cabdiweli maxamed axmed ashakis iyo maxamed yuusuf cumar iyo axmed yuusuf cumar iyo maxamed cali cusmaan iyo ugu dambaysta mahad saleybaan awes waxaana ay jecel yihiin in ay halkan taaniyad ay ka gaarsiiyaan aabe rashiid xaaji iyo waxay yidhaahdeen hooyo najma barkhadle warsame nagwa oo gabar ugu dhalatay sool waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey xayfa waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeedaba facda aamin ayaan leenahay bal heesta mar kale ibraahino heesaha waa dhinacaaga toddobaadkan waa tahay dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa heesta halkudhigeedu yahay caashaqa aday baray maba aan barbaarin Hay, anoon warba ka hayn adigaa isoo geliyay
waa igu gaaday camal hay iyo ku luqeynay zahra abukar zahra dawo
عشق محاي بريك مضام برباري عشق محاي بريك عشق محاي بريك مضام برباري عشق محاي بريك Ishkan tama yayi, ishkalat habbatan
dawo kooxdii durdur kooxdii durdur waa gabadha keliya ku jirtana way heesoma kooxdii durdur ayay ka mid ahay zahra dawo cabdinuur daljir iyo fanaaniin kale oo badan bastow laakiin gabar keligeed ahayd keligeed ay hedaa waa tahay warqadda ugu dambaysa ibraahim haddaan soo qabto waxay ka timid aabe maxamed cali dheere iyo hooyo faadumo cabdulle ciise iyo aabe abshir weyra xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo eedo rajiina cali dheere iyo carruurteeda iyo eedo aamino cali muuse seyged iyo carruurteeda iyo eedo aamino cali muuse seyged iyo carruurteeda iyo eedo johro maxamed muuse seyged iyo carruurteeda iyo eedo faadumo fataraash iyo habaryar seynab cabdulle ciise seyged iyo carruurteeda iyo habaryar salaado cabdulle ciise seyged iyo carruurteeda asxaab kale oo fara badan dhammaan dadkana waxay kala joogaan dalka iyo dibadda waxaanay tahni aroos hawada u marinayaan abwaanka iyo abwaanada baa la yidhi suldaanka iyo suldaanadahay waa cabdulqaadir abshir weyrax iyo hani maxamed cali oo arooskoodu ka dhacay caasimada dowlad goboleedka puntland ee magaalada garowe baa la yidhi taariikhdu markay ahayd toddoba iyo tobankii bishan abril ee sanadka laba kun shan iyo tobanka ducada waa xaggiina baa la yidhi waxaan u rajaynaynaa arooskaasi in uu ilaahay ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada oo badkhayr qabana lagu kala helo aamin dhambaalkan gacanteeda ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray ibraahim xaaji maadey iyo waxay yidhahdeen luul xaaji maadey iyo barwaaqo xaaji maadey iyo cali nuur aadan yuusuf iyo qaasin aadan yuusuf iyo axmed aadan yuusuf iyo nuurte aadan yuusuf iyo isniino aadan yuusuf daahiro aadan yuusuf iyo suldaano aadan yuusuf iyo bilow aadan yuusuf iyo cabdicasiis aadan yuusuf iyo injineer borow dhammaan reer aadan yuusuf iyo reer xaaji maadey oo kala jooga baydhabo sacuudi arabiya kenya iyo maraykanka waxayna taaniyo dhalasho u dirayaan muslimo xaaji maadey iyo maxamed cabdi oo ku magac dheer afaare oo gabadh ugu dhalata bay yidhaahdeen xerada xagadheer gabadhaasna waxaa loo bixiyey sumaya ducadana waa xaggeena sumaya soo barbaar allaha kaa dhigo tii waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamin waa tahay ibrahim bal heesta ugu dambaysa dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa bilada quruxda waxaa heestaas ku luqeynaya maxamed bikey iyada ayaanan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka iyo hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan hawada mar kale ku kulmi doono waa caashi ibraahim caashi cuud iyo ibraahim xasan garbay daandurey oo idin leh sidaas iyo nabad gelyo bayaanuma arag biddaan taysho dushaa ka barto dhegtaa bogate dushaa ka barto dhegtaa bogate allabayaanuma araga biddaan taysho dushaa ka barto dhegtaa bogate dushaa ka barto dhegtaa bogate haddaa ku barbaaray bayd macruuf oo isaaraya amarka boqorkiiba buuxiya faralko kursiga dadnima dusheeda buuro hoo isaaraya basarka dumarka bilada reerkaay haddaa ku barbaaray bayd macruuf oo isaaraya amarka boqorkiiba buuxiya faralko kursiga dadnima ku bisheeda buuro hoo isaaraya basarka dumarka bilada reerkaay dalka kubaano balaxda nolosho waqtiga badankiisa baxnaana rajee intana beegsoo baadhaale kuwa intana beegsoo barwaaqa kuwa intana beegsoo baadhaale kuwa intana beegsoo barwaaqa kuwa dadaalka ku baano baylada nolosho waqtiga badankiisa baxnaana rajee intana beegsoo baadhaale kuwa intana beegsoo barwaaqa kuwa intana beegsoo baadhaale kuwa intana beegsoo barwaaqa kuwa abkiyo bishmaha hotay bartayo barida qura tabciga u fogta barida qura tabciga u fogta abkiyo bishmaha huntay bartayo barida qura tabciga u fogta farida qura dabciga u fogtaa baledkii horjoog baxsan leh oo jaaya sidii burcad subad bastaan su titaay alla bilada quruxde indhuu bixiyaan oo jaaya dadkaa boqorkeedu siiyey bareen ilata quruxda indhuu bixiyaan saraa dadkaa boqorkeedu siiyey badhee alla bilada quruxda indhuu bixiyaan saraa dadkaa boqorkeedu siiyey badhee dadaalka ku baano balacda nolosho waqtiga badankiisa baxnaana rajee intana beegsoo baadhaale kuwaa intana beegso barwaaqa kuwa intana beegso balaale kuwa intana beegso barwaaqa kuwa dadaalka ku baano balacda nolosho waqtiga badankiisa baxnaana rajee intana beegso balaale kuwa intana beegso barwaaqa kuwa intana beegso baraadha kuwa intana beegso barwaaqa kuwa dadaalka ku baano bilacda nolosho waqtiga badankiisa baxnaana rajee intana beegso barwaaqa kuwa ibintana beegso baraadha kuwa ibintana beegso barwaaqa kuwa ibintana beegso